Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Jubbaland oo ka duuleysa waxyeello dabaylaha ka jira badda ka soo gaarta kalluumeysatada deegaanada Jubbaland ayaa digniin ka soo saartay iyada oona uga digtay dhammaan badmaaxayaasha soo jallaabta kalluunka in ay gudaha u galaan badda, taas oo khatar wax yeesha naftooda iyo sidoo kale agabkooda ay kala kulmi karaan, loogana baahan yahay in ay markaasi ka feejignaadaan isla markaana gudaha badda aysan markaasi u galin si ay markaasi u ilaaliyaan naftooda iyo hantidoodana looga baahan yahay in ay markaasi muujiyaan feejignaan dheeri ah. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Jubbaland, Maxamed Cumar Buuno, oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta, ayaa kalluumeysatada markaasi ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan aadista meelaha fog ee badda wakhtigan oo ay markaasi jiraan dabaylo xooggan.
waxaan maantay aan kaga wacyigelinaynaa dhammaan dadka ka shaqaysata badda gaar ahaan eh, Jubbaland iyo ummadda Soomaaliyeedba gaar ahaan waxaan ognahay xilligan inay xilliyadii aad aadka badda u kacsantay inay tahay Eh, dabeelahan waxaa la yidhahdaa kaskaadi ama waxaa la yidhahdaa wajiine eh, ama waxaa la yidhahdaa istakfurlo marka dadka waxa weeye way kala luqado badan yihiin afka Soomaaliga gaar ahaan marka waxaan oga digaynaa dhammaan dadka ka shaqaysata badaha inay iska ilaaliyaan waqtiyadan dabeelaha aadka u adag uu ka jiro Eh, waqtigan waxaan dareemi karnaa inay ku keeni karto dhimasho dhaawac iyo agabkii markaaseeto ay badda la aadaan la waayo ama uu ka khasaaro uu ka gudoomo dhammaan waxaan kaga wacyigelineynaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland waxaan leenahay waxaan idinka digaynaa idinka wacyigelinaynaa inaad iska ilaalisaan waqtiyadan xeebaha Eh, haddii ay ka fursan weydana ilaa wixii loo gaaro hal meel ilaa laba meel inaan la dhaafin haddii la aadayana in markaaseeto safety-ga jaakadaha badbaadada ah in la qaato Eh, waxaan ognahay inay waqtiyadan ay wax soo saarku aad u yaryahay Eh, wax soo saarka marka la yidhaahdo kalluumaysiga dhammaan eh, xilligan dabeelaha sidaa markay u kacsan yihiin eh, kalluunkana lama helayo Eh, maadaama kalluunka aan la helin ayaguna inay marka iyada ah iska ilaaliyaan eh, aysan aadin haddii aadaana run ahaantii khasaaro badan baa ka soo gaaraya khasaarada u yar haddii marka iyada ah aysan doonidii aysan la gudoomin ama naftooda aysan ku weynin ama wax dhaawaca uusan jirin waxaa laga yaabaa qarashaadka ay ku baxaan sahidii ra- eh, shidaalkii hataa inay marka iyada ah ay kusoo go'do waayo waxa ay raadinayaan waa kalluun kalluunkana waqtiyadaaneeto run ahaantii dabeeluhu markuu dhacayo ummadda soomaaliyeed hataa waxa weye guryahoodii bay galaan Eh, kalluunkana sidaasoo kaluu maaragtay u gelaya dhagaxyada markaas hooyga u ah ayuu isagana gabaadka kaga dhiganaya maadaama gabaad uu kaga dhiganayo uusan kalluunkiina gabaadka uusan ka soo bixaynin sidaa awgeed marka waxaa imaanaya inaysan kalluunkii la waayo